آمين حمدا كثيرا طيبا كما أمر والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa kadib ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba kugu keenkeenay masaajidkan oo ah guri guryihiisa ka mid ah waxaan ku jiraa aan dhexda kaga jiraa mu'tamarkii islaamiga ahaa ee jaaliyadda koonfur afrika ee soomaaliyeed ay soo qaban qaabisay waxaan ku jiraa mu'tamarkii koowaad oo soo bilowday shan iyo labaatankii disembar maanta waa maalin talaada ah waana maalinkii ugu dambaysay mu'tamarka waana muxaadaradii ugu horreysay maanta oo talaada ah isla markaana ah muxaadaradii labiyo tobnaad ee mu'tamarka ilaahayga subxaanahu wa tacaala ayuuna waafajiyey oo inoo sahlay khayrka intaa la eg baa mahad iska leh intaa kadib muxaadarada koowaad ee maanta talaada ay tahay aan ku bilaabanayna waxa weeye tarbiyatu alawlaad ahmiyadda ay tarbiyatul awlaad ay leedahay iyo carruurta oo la tarbiyeeyo goormay bilaabani ma markuu shan sano gaadho ma markuu hal sano gaadho ma asbuuca ugu horreeya ma markuu qaangaadhaa ruuxa waalidkeedee tarbiyaysta ilmihiisa tarbiya saxiixa oo islaamiya ah ajir intee in leeg buu leeyahay carruurta ma isku si unbaa loo tarbiyeen mundu marka ay yar yihiin mise sinil muraahaqa wax la dhahaa jira marka maxaan ku dhahdaa ay yar yihiin dariiq loo tarbeeyaa jira mawaadiicdaasoo dhan waxaan uga baxayaa fadiilata al akh alkariim sheekh maxamuud maxamed shibli oo inoo qaadaa dhiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu falyatafadal mashkuuran
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتركبها إلا ضال وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد إلهي waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala xaq iyo iimaankeenu nagu sugo noloshana islaamnimo iyo iimaan nagu nooleeyo goorta ajaasha iyada ay timaadana iimaanka iyo tawxiidka uu nagu dilo iyo towbada inahu waliyu dalika waalqaadiru calayh ikhwaani wakhawaati jamiican mawduuca tarbiyada carruurtu waa mawduuc in badan laga hadlay mudanna wax badan in laga hadlo waa mawduuc nolosha maalin walba la xidhiira siyaabo iyo qaabab kala duwanna u soo mara waa mawduuc qoys kasta haysta qof kalibana u baahan yahay qof kaliba wuxuu doonayaa ilmaha dhiidkiisi iyo dhacaankiisi iyo dhiiggiisii ah gudiga wixii uu dhiibi karana darteed uu dhiibayo wax badan ku bixiyey inay noqdaan wuxuu jecel yahay oo ku farxay inta uu la joogo hadduu ka tagana day wanaagsan oo uu ka tago inay noqdaan buu jecel yahay ummadduna asaaskeedu wuxuu ka wada abuurmaa qoyska iyo guriga laba waalid iyo waxay wada dhaleen taasi waxay keenaysaa in siyaabo badan iyo sababo badan oo jira maro badan lagu celceliyo hadday ini kooban tahay oo nusuusta sharciga iyo siday u amartay axkaamta sharciga iyo ajirka laga helayaay wax lagaba garanayo ay noqoto haddana waktiga isbeddelkiisa kala duwanaanshaha wadamada iyadoo mar waliba ay ku soo biirayaan qoysaska wax tarbiyeynaya dad cusub oon hadda ka hor wax soo tarbiyeyn inay ku soo biireen una baahan in wax loo bayaaniyo loo sheego tajaaribta bini aadamka iyo dadka oo kala duwan intaba waxay keenaysaa in wax badan lagu celceliyo sideeda da'yarta iyo ilmaha la dhalay loogu barbaarin karaa loogu tarbiyeyn karaa loogu soo korin karaa dariiqa wanaagsan iyo waxa uu waalidku jecel yahay waxaan ka hadlaynaa waalidka muslimka ah ee islaamnimada iyo wanaagiisa diin iyo adduunba ilmihiisa la jecel haddii la yidhaahdo tarbiya laga hadlayaa waxaa asaas ah laba arrimood inaad ogaato arrinta koowaad ay tahay inaad ogaato waxaa weeye tarbiyadu wakti iyo da' ma laha way kala duwanaataa laakiin tarbiyadu waxaa la yidhahdaa waa wadiifatu alcumri inta aad nooshahay ama naftaada ama ilmahaada aad tarbiyo u baahan goorta iyagu ka weynaadaan dhammaantoodna iyagiibaa ilmo iyo ubad yeelanayo inay wax tarbiyeeyaan u baahan ama adaa lagu tarbiyeynayaa ama adaa wax tarbiyeynaya shaqo maalin iyo laba la qabtana ma aha muhiimad biri iyo sanad iyo laba kusoo gabagabowdana ma aha waa muhiimad laga yaabo inta adiguba aada nooshahay ajasha cimriga inta ilaahay kaa siiyo inaad ubad yar yarihiiyo kuwa aan weli gacantaada ka weynaan aad ku dhex jirtaan dhici karta markaa wax weeniyo maalin lagaa doonayo waana wax maraaxisha iyo heerarka ay leedahay laga yaabo hal mar inay ku wada qabsadaan oo ilmihii midna hadduu dhashay midna waa qaangaarayaa ilmaha qaangaarkaa iyo midka hadda dhashay iyo midka uurka ku jira intaba waxaad u tahay waalid wanaagna waa la wada doonaysaa hal mar baa lagaa doonayaa marka inaad kaana tarbiyayso ka ugu dambeeyana tarbiyayso inta udhaxaysana aad tarbiyayso waa shaqo adag waa hawl aad u adagoo habeen iyo maalin soo jeed badan u baahan arrinta labaaday tahay inaad ogaato waxbaa la tarbiyeyn marka laga hadlayo tarbiyadu waxaa weeye in la soo saaro qof dhammaystiran ama u dhow dhammaystir in lasoo saaro oo ummadda iyo mujtamacana waxtar u leh diintiisa iyo dadkiisana waxtar u leh qof diinna ku fiican adduunyana ku fiican inaad soo saartaa lagaa doonayaa haddaba qof una bini aadam ah oo intaasoo duruufood iyo dabaylood ku xeeran yihiin oo intaasoo dada kula wadaagayaan saan dib ka tilmaami doono insha allahu tacaala oo isaguna fikirkiisa iyo caqligiisa leh in adigu sidii wanaaggee la rabay aad marisaay oo isagaa dhanba qaabaysaay hawl sahlan maaha ummaduhuna qof mar waliba marka ay wax tarbiyeynayso qof iyaga ah inay soo saaraan bay rabaan muslimku muslimu soo saaruu rabaa kiristiyaanku ilmo kiristiyaana inuu soo saaruu rabaa kan budismka ilmo budism inuu soo saaruu rabaa kan yuhuudda ilmo yuhuuda inuu soo saaruu rabaa ummad weliba diinteeda iyo dhaqankeeda dad iyagaa inay soo saaraan bay rabaan saa darteed baa wasaaradii waxbarashada oo dhan baa waxaa lagu magacaabaa wasaarada waxbarashada iyo ka barbaarinta ana da'yarkii dugsi hoose ilaa jaamacad qofkii markuu ka soo baxo bulshadii kaalin ka qaadanaya waxbaa la barayaa qaab baana loo soo saari rabaa waxbarashaduna waxay ku asaalaysan tahay south africa ka jirta oo kaleeto in la soo saaro ilmo waxbarashadiisa iyo dhaqankiisu iyo fikirkiisuba uu south african yahay inay soo saaraan saas darteed adigu markaad muslim tahay waxaa aada muhimkuugu ah si aad ilmo muslimoo soomaaliyeed u soo saari lahayd labada arrimood waxaa inuu waxarga gudbayaa ilmaha markii halla tarbiyeeyo la yidhaahdo waa baahidiisa oo dhammaystiran waxaa ka mida baahidiisa nololeed iyo kobaca caafimaadkiisa iyo jirkiisaa ka mida midaasi hadda waa mid dabiiciina oo laga sheekayn maayo ilmaha jiifkiisii cuntadiisii caafimaadkiisii labiskiisii iyo dharkiisii midaasi aad baynu wax badan uga naqaan waanan ku dadaalnaa laakiin waa ilmuhu barbaarin iyo korin uu u baahan yahay oo xaqeeda iyo waajibkeeda uu leeyahay xuduuddeeda iyo aadaabteedana leh wey ma ka hadlaya middaa maanta waxaa labaad oo ilmuhu u baahan yahay markii ilmo muslim ah dhinacna soomaali qowmiyadda aad soo saarayso asaaska qowmiyaadka waxaa u ah luqadda u ah qofku luqadda uu yaqaano mucaadaadkeeda iyo dhaqankeeda iyo dadkeeda noqdaa in luqadda la bara ilmaha oo afkiisii uu yaqaano oo waalidkii iyo raximkii iyo qaraabadii isfahmaan oo dadkiisii iyo dalkiisii uu fahmi karana waa muhimmad waalidka u taalla mushkilad baa ka haysata mujtamaceena soomaaliyeed ee qurbaha iyo waddamada soomaaliya ka baxsan tegay ahmiyadana lama siiyo aadna ilmaha looma daneeyo ilaa ilmaha ay gaaraan marka dambe iyaga iyo waalidkood in loo kala turjumo oo ay saf garan waayaan oo ay saf fahmi waayaan haddaba marka aad joogto ilmaha waxay yidhahdaan taa wax yar iyada kama hadlayo laakiin wax yar haddaan ka tilmaamo waxaa la yidhaahdaa ilmuhu markuu saddex maalmood dhallan yahay wuxuu bilaabaa luqadda inuu barto waxa lagula hadlayana uu fahmo waa markuu saddex beri keliya dhallan yahay ilmuhu wuxuu bilaabaa inuu barto afka iyo luqadda dabcan in yar in yar buu u baranayaa saa darteed waxay ku taliyaan ilmaha marka aad la hadlayso ama aad ciyaarsiinayso ilmaha yarkaa luqad iyo af jajaban lagulama hadlo afka aad rabto inuu barto luqada sidii qof weyn baa loola hadlaa waa loogu sheekeeyaa maskaxdiisu waxay duubaysaa erayada aad kula hadlayso hadhow markuu afbarad bilaabo wixii maskaxda ay duubaysay buu soo celinayaa wixii buu ku dhawaaqayaa marka waxaa lagaa doonayaa ilmo bil jira ilmo laba jira ilmo saddex jira isagoo sariirta ku jira intaanad fadhiisato yaa sidii ruuxdii inugu sheekayso oo aad tidhaahdaa saasaa la yeelaa saasaa tahay kan weeye maskaxdiisu cajalada diiwaanka ay duubto aad waxay uga dugaan markii luuqadda ilmaha baritaankooda laga hadlayo inta ilmuhu uu yar yahay xilligaa laga bilaabo ilaa si fiican luuqadda uu u barto afkan jajabanee jinni in lagula hadlo innagu ilmihii afkaas waa iskala hadallaa sida isagu markaa uu u hadlo ama markaa eray uu bilaabo baynu ugu celinaa taana waa khalad ilmuhu intaa uu cabiray haddii afkiisa duuduub kaga siiya wuu yaqaan adaa laga rabaa afka inaad barto haddaadan kii barin haddaguna uusan baran ilmaha muxuule uga turjubaanaa kugu soo socota caalamka carabta hadda haddaad tagto af carabigu waa guuri niman bangaladesh ka yimid oo sabiig la yidhaahdo baa ka shaqeeya luqaddii carabiga o dhan waxay isu bedeshay laba erayo laba kelimadood oo la yidhaahdo fiihi iyo naafi afkii dadkii la bari lahaayee soo galay baa sida u jajabiyeen baa loola jajabiyey suuqiga afooda jajaban buu noqday marka ilmaha yarka ee afka jajabinaya inaad saxdaa la rabaa saa ha dhihin sidaa dheh sidaa u hadal adiguna af soomaali saxaan inaad soo hadashaa laga doonayaa waa markii luqad ahaan ilmaha la barayo ilmuhu wuxuu kaloo u baahan yahay in lagu tarbiyeeyo caqligiisa in la koriyuu u baahan yahay caqliga iyo luuqaduna maro badan way iswadaan ilmaha maskaxdiisa fikirkiisa wax isweydiintiisa waxyaabaha lagu barbaariyo luuqaddaa ka mid a hal tusaalaan ka soo qaadan mawduuca aan ka hadlaya aasaaka ma aha waxay yidhahdaan ilmaha luuqadda markaad barayso isla markaana waxaa la baraa luuqadii iyo qaabku u fikiri lahaa su-aal baad weydiisay waxani waa maxay waa buug su-aasha su-aal ka samee buug maxaa lagu sameeyaa saasaa lagu sameeyaa marka lagu sameeyana saasay noqotaa markay noqotona ilmuhu waa inuu isku dayaa jawaab inuu helaa inta uu maskaxda wareejinaya maskaxda waxay ku tababaran wax kastoo aad tiraahdo su-aal baa ka iman karta dhinacyadiisa kala duwan eegoo su-aashaa jawaab u hel saa darteed ilmaha sidaa lagu barbaariyo wax yar kadib waxaa arkaysaa isagoo shan jira qofka qaraabada ee guriga yimaada isagoo waraysi dhammaystiran waraysanaya magacaa hebel hebel maxaa lagu daraa saasaa lagu daraa xaggee degan tahay xaggee ka timid xaggee u socotaa maxaan isu nahay xaggee raadaysaa su-aalahaasoo dhan baa waxaa lagaa doonayaa inaad maalinlo uga dhigto wax marmara maaha ilaa ilmaha caadi ay u noqoto wax kastoo la weydiiyo in su-aali daba socoto isagana su-aashuu ku weydiiyo uu su-aalo daba dhigo maskaxda fikirkiisa qayb weyn bay ka qaadan luqadiisana wax daban bay ka dhisay taasina waa baab gaar ahoo ilmaha caqligiisu iyo maskaxdiisu in la koriyo oo la kobciyo oo hadda heerkay maraysa lala socdo oo kor loo qaado u baahan tahay waxaa u baahan in la barbaro ilmaha lagu barbaariyo bulshada iyo dadka la dhaqankooda daris baa jira dad waayeelaa jira dad qaraabaa jira dad asxaabtiisa iyo daadiisaa jira ilmahan waxbuu leeyahay waxuusan lahayn baa jira mushkiladda soomaaliduna haysatahay hal arrin baa wax badan inaga baabiyo ilmaha yuusan ooyin bay akhlaaqda iyo la dhaqanka dadku uga lumaa ilmaha yarkii markii uu jiro sanad wixii aad barto wuu ku weynaan karaa ilmihii waa ooyey wax banleyduu qabsan wuu ooyey u sii daa baa laleeyahay mise nugu ooyey u sii daa wax kaluu qabsan mise nugu ooyey u sii daa laakiin waxaa kugu filan hal maalin inaad barto keen ma adaa leh maya ma taaban kartid halkaa dhig waxaadan lahayn ha taaban waxaagana meel dhigo waddamada caddaanka markaad la noolaato waxaa arkaysaa ilmo guriga soo gelaya alaabtiisa waxaan ahayn ku shaqajaami maayo ilmaha soomaalidana hooyada suuqbay ka soo adeegan ilmaha ay wadato naxansada iyo naanac iyo buskudka yaalla bay horey googi oo qabsan miyay adeegataa ma alaabbay udaydayataa mise ilmahay waxaa meesha yaalla ka celcelisaa may kan ka qabo waaw kan ka qabo waaw kan ka qabo waa eegaya waxaadan markii hore barin waxaanaad leedahay waxaadna barhid guriga markaad joogto ilmahaagu mid walba shayga uu leeyahay ha ku ekaado hadduu maanta eeyo oo loo diido beri bannaanku ka mari waxaad arkaysaa dadka kale hooyo shan carruura wadata oo fadhiiso markay tiraa wada fadhiisanayaan innagana waxaa arkaysa hal ilmo wadata oo adduunkii ku cadaabay macnaheedu waxaan uga jeedaa inaan idhaahdo la dhaqanka dadka kow waxaa ka ah dadka waxooda inaad daba deriso jidkaasaad leedahay jidkaana ma lihid ilmaha in la bara wey waxaa xaq baa u leedahay inaad qaadato waxaana xaq uma lihid waxaadan lahayn ha taaban dadkana xaqooda iyo xuduuddooda ha ku xadgudbin kursi aadan lahayn ha ku fadhiisan telefoon aadan lahayn ha qaadan ilmahaaga waa inaad bartaa telefoonka qofka martida ee yimid ee miiska saaran inuusan qaadin ilmahaga waa inaad bartaa buug uusan lahayn oo miiska saaran inuusan qaadin idan la-aan inuu yidhaada ma qaadaa inuu hadduu damcaaga werwareego u dhowaan waayo arrintaasi dhaqankeenna haddii laga gudbo ma dhibadna wax aad u fudud oo ilmaha la bari kara way ilmuhu taana waa qadiyad u baahan waalidka laftoodu inay bartaan laakiin waalid u sii daa ku soo koray ilmihiisana u sii daan way waxaa ka mid ilmaha waxaabaha in la bara u baahan maxaa dhaqan wanaagsana maxaan ka dhaqan wanaagsan ahayn maxaa xun maxaa fiican waxaa ka mida runta iyo beenta waxaa ka mida dulmiga iyo cadaaladda waxaa ka mida akhlaaq xumada iyo akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida waalidka iyo dadka waayeelkaa waxyaabaha wanaagsan ilmaha in la baro wax loo baahanya weeye intaasoo dhan waa niga tilmaane waxaan maanta raba inaan ka hadla maaha dhinac kale ilmuhu waxaan filayaa masaajidka loo keenaay waa ilmaha diintiisa iyo wanaagga in lagu barbaariyo wey oo ilmo muslim ah la soo saaro oo ilmahaadu islaamnimo aad ku koriso islaamnimo ay ku weynaadaan islaamnimona aad kaga tagto markii hajashaad u timaado haddii aad adigu ka horrayso ilahi subxaana watacaala kitaabkiisa iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna wax badan bay inoo sheegeen laakiin waxaad ogaataa waxa ilmaha tarbiyayaay waa fara badan yihiin guriga iyo labada waalid kaalin bay qaataan oo qayb bay tarbiya ilmaha ku leeyihiin iyagu ma wada laha masaajidka iyo dugsiyada qur-aanka ee masaajidda ku yaallana qayb iyo kaalin bay leeyihiin madrasada iyo iskuulka uu dhiganayo ilmuhuna qayb buu leeyahay dhallinyarada iyo dadka ladaada ahna qayb bay ku leeyihiin waxbarashadiisa qalabka warbaahinta idaacadihi iyo joornaalada iyo telefishinada iyo buugtaana qayb badan bay ku leeyihiin marka ilmaaad keligaa horta haysata maaha ilmaaad keligaa tarbiyayna maaha intaasi haddii aynan isku dhinac u socon ilmuhu sidii la rabay wax badan baa dhinaanaya boqol boqol heli maysid saas darteed masaajidku waa inuu kaalintiisa qaataa iskuulka iyo madrasadii waa inay kaalintooda qaataan daayartii inta ay soo tarbiyeeyeen qayb bay ka qaadane waa inaad xirtaay ood ogolaataay oo saad uga sixi lahayd aad ku tala gashaa wixii ka qaldan waxaan maanta ka hadlayaa madrasadana maaha masaajidkana maaha bannaanka iyo daayarta iyo warbaahinna maaha waa labada waalid iyo guriga kaalinta kaga aadan weye oo qaybka ah camaliyadda iyo shaqadan barbaarinta iyo korinta iyo tarbiyadaa weye qaybtaasaan wax ka tii tilmaami doonaa insha allahu tacaala wakti aan badnayn ilahi subxaana watacaala waa kii mar yidhi quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaaratu asalka tarbiyada waxa loo tarbiyaynayo waa naftaadoo waajib gudanaya iyo ilmahaagood ka xanuunsanaysa iyo reerkaaga inaad naar iyo cadaab inay galaan ay dembaabaan inaad ka ilaaliso oo jidka wanaagsan ku barbaariso u tilmaanta wey tarbiyada taasi waa si guud bay aayaddaasi u sheegtay diinta ku dhaqankeeda waajibaadka iyo xaaraamteeda in daayarkii iyo nafta iyo guriga iyo reerka lagu wada barbaariyo qaar bay xusuusta qaarkeed gaar u xustayoo ilaahay yidhi waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha reerkaaga salaada far adiguna salaadu dad idyaree dhibkeeda u adkayso murdada ka soo kac shaqada soo xir intaas soo horas saacaddaa ka soo gaar wakhtigaa ha lumini wax sahlan maaha arrintaa inaad ka qayb qaadato oo aad ka soo gaarto sabriga adkaysi badan bay u baahan tahay nabiguna sala allahu calayh alih wasalam waa kii fara ilmuhu toddoba jir hadday gaaraan salaada ha la tujiyo hadday toban gaaraan ay diidaanna ha lagu garaaco mar kale nabigu calayh salaatu wasalaam waa kii yidhi bukhaari muslim warinayeen ninkii reerkiisa isagaa mas-uulka ah mas-uuliyaddan aakhara waa la weydiin hooyaduna guriga reerkeeda iyagaa mas-uul ka ah mas-uuliyaddeedana aakhira waa la weydiin mas-uuliyadda guriga ay hooyadu mas-uul ka tahay waa gurigii iyo alaabtiisa iyo ilmaha jooga odaygana mas-uuliyaddiisa waa guriga oo dhanoo tan iyo hooyadiiyo laysku wada baray wey waa mas-uuliyad aakhira layskula xisaabtami doono arrintan tarbiyada ah markaad tarbiyaynaysa ilmaha haddaba saddex arrimood ogow saddex qaab baa loo tarbiyeeyaa mid waxaa lagu tarbiyeeyaa ilmihii in wax la baro wax loo sheego ilmahaaga uga sheekee waxaa xun iyo waxa fiican waxaasaa waajiba waxaasaa xaaraana waxaasaa fiican waxaasaa xun waxaa sameeya waxaa iska daaya waxaa ha u dhowaanin waxaa ha dayicin ilmuhu haddii aan maskaxdiisa wax loo sheegin oo aan wax la barin oo wuxuu samayn lahaa aan loo aqriyin oo aan lagu celcelinin de wuxuu sameeye ma yaqaana maskax faaruqa wey haddaw adiguna waxaad ka eedaysa ma taqaanid oo wuu qaldamay aad u tiraado waayo waxba umaadan sheegin maskax faaruqi wax ma samayso maskax faaruqon wax loo sheeginna waxba laguma eedeeyo marka kow waxaa lagaa rabaa adigu toosnaantii waxbaan ka tilmaami doonaaye iyo wanaaggii afka iyo ereyga inaad ku barto halkaa mushkilad baa mujtamaceena soomaaliyeed ka haysata ilmaha wax looma sheego laakiin markuu qaldama inta lagu qayliyo waa loo gacan qaadaa ilmaha waxbaba loo sheegin oo waxaasaa xun iyo waxaasaa fiican aan la dhihin hadda waxbuu iska samayn dharbaaxiya qaylaa la ysugu darayaa marka ilmaha cashirkaa siisay markaas cashirkaa siisay ma taqaan qofkii wax qaldaayay qaylo iyo gacanqaad baa la ysugu daraabaad bartay balaan galbeedkaa joognay baa arrintaa raadxumadeedii qoysaska soomaalida ah carruur badan loola qaatay oo la yidhi carruurta si xun baad la dhaqanteen waad abyuus garayseen ilmihii waa dulmideen sababtoo ilmihii gurigii intuu joogay looma sheekaynin lalama hadlin waxaa sameyn waxa aad samayn lama dhihin markuu wax qaldan sameeyo waa lagu qayliyaa waana laga qaadaa waana loo gacan qaadaa maalinta u horreysa iskuulka la geeyo ilmaha wax qaldan samayn buu arka intuu ku qayliyo oo ka booxoogo buu ku gacan qaadi weliba marka waxaa leeya ilmahan sidaana lasoo baray qofkii qaldama kuwii ka yaryaraana sidaasu ku samayn da mujtamacii waxay noqdeenba mujtamaca lagu soo tarbiyeeyey in laisku qayliyo oo laysu gacan qaado oo wax layska boobo qaylo iyo dhaca waxaa kaloo kusoo tarbiyeysay wixii uu qaataba u daayay inaad tidhaahdo dugsiga iyo iskuulku iman ilmo wax yar watuu arki wuu qabsan markii laga riixana idinku soo ridi ilmahan maxaa ku dhacay waalidkaa tarbiyada ka soo xumeeyey wixii dadka kalena ka nabadgeli maayo ilmihii qalad sameeyana qayle iyo sawaxan buu ku bilaabi waa mujtamaceena soomaalida mushkiladana haysata wey ilmaha casharo ha la siiyo ha loo sheekeeyo waxa xun iyo waxa fiican ha loo kala sheego wanaagga iyo xumaanta ha lagu akriyo waxa way xifdinayaan oo way weelanayaan ta waa marka koowaada lagaa rabo arrintaa markaad samayso dee ilmihii adoo ku fiirsan macallinkiisiina waa adiga waa wixii ficnaa inaad samayso wey markaad tidhahdaa waxa xaaraantaa ma bannaana xumaantu ma fiicna beentu ma wanaagsana ballanfurku waa xaaraan ee ballanta uga baxdo ee been u sheegtaay waa nasiib darro wey saa darteed lama ogola ilmaha been in loo sheego u diid waxaad u diidi laakiin been ha u sheegi ballan intaad u qaadana ha uga bixin waayo wuxuu baran ballanta waa looga baxaa beenna waa la sheegaa ilmaha yaryarkiihii haddii aad maalin walba waray cayaa ku tidhaahdo maalinka dambana adiga isugu dhihi dadkana wuu ku dhihi inaad wanaagga ilmihii u sheegto adigana sameeyeyda mushkilad wey waxaan garanayaa arrin yaryar baan wax u dhigi jiray xilli aan filayo qiyaastii labaatan dheer iyo labaatan sana in laga joogo ilmihii waxaan u dhignay sigaarku waa xaaraan qaadku waa xaaraan dumarka qaawan waa xaaraan aabbihiioo qaad wataa soo galay guriga marka wuxuu ahaa wiil yar hadda waxaan u malayna maraykan buu joogaa baa ka mid ahaa aabbihii oo qaad wataa soo galay isna markaa waa sagaal jir toban jir sawir u soo galay aabba iska dhig qaadka xaaraan wey odaygu waa xanaaqay marka waxay ilmaha yar sheegayaan fiiri buu leey ilmaha wax yar ilmaha yarka waxa loo sheegayo fiiri cabaar buu joogay ilmihii baa u yimi isagoo fadhiga aabbo su-aal marku weydiiya haa maxaad garka u xirtay ninkii waa xanaaqsan baa noogu yimi dugsigii waxaad ilmaha ku akriyaysaan fiiri waxaad ilmaha u sheegaysaan fiiri waxaan uga jeedaa ilmuhu adiga waa inay ka arkaan hooyadii haddii ilmihii gabdhihii iyo lagala hadla wiilashiiba asturaada iyo xijaabka hooyada waa inay asturanta haddii xaaraan iyo sigaar iyo lagala hadlo hooyada aabbihii hooyada waa inay sigaarka iyo xaaraanta iska daayaan haddii lagala hadla beenta iyo xanta iyo ballanfurka lagala hadlo waa in waalidku iska daayaa waxaan garanayaa qoysaan qaraabanahay wiilal yaryar bay leeyihiin cashiraa la siiyey hawaanka iyo xijaabka iyo ragga iyo dumarka su dhex gelin wiilku wuxuu ahaa todobajir hooyadiibaa daalada wax ka soo qaaday istiri iyadoo garbisaar qabta faraquu ku dhigay hoya ceeb hoya ceeb hoya mara qaado hoya ceeb bul waa todobajir iyadoo garbisaar bay qabtaa laakiin jilbaabkana u yaqaane garbisaarta asturaad uma yaqaan macnaa ilmaha markaa wax barto wax ka duwan adaha samayn daanto hoya waa xaaraan laakiin hadda beenta waan sheegi war ma aha hooyo xanta waa xaaraan anna dadkaa xaman sax maaha ballanfurku waa xaaraan anna ballan baan maalin walba kuu qaadin ee heblaanku geyn naanac baan kuu soo gadi waxaasaan kuu samayn waana kaaga bixi sax maaha ilma haddaad rabta inuu toosnaado idinku toosnaada laakiin haddaad tiraahdo anu wax walba waan qasan wax walbana waa ii furan yahay ilmihiina tarbiyo iyo diin iyo wanaag gurigeeda ay ku joogaan baan la rabaa ma wanaagsana wax socodna maaha ilmuhu ah waalidka macallin ah nabiga sal l slam waa kii yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo walba isagoo qalbigiisu nadiif iyo saliim yahay baa la dhalaa labada dhashay baa yuhuud ka dhiga oo ku barbaariya ama kristan ka dhiga oo ku barbaariya ama dabcaabid iyo majuus ka dhiga oo ku barbaariya dabcan ama muslim ka dhiga oo islaamnimo ku barbaariya ilmihii haddaad hees u shidho oo sinin qaawan u daarto oo meeshii sigaarla ku cabto oo ku qayisho oo dadka ku xamato oo been ku sheegto oo ballanta kaga baxdo de waxaa ka rabta ilmahaasi waa ilmo been lowa oo ballan fur ah oo xaaraantana cuna oo waxa xunna daawado wey waxa soo saaraysa erayga ilmaha loo sheegayo marar badan waxaa ka xoog badan waxa uu arkayo ilmihiisu ay qabanayaan saa darteed dariiqa labaad eed ku tarbiyaysaan ilmuhu ha noqdo markaad wax u sheegtaan idinna wax wanaagsanmaad samaysaan ood ku dhaqantaan arrinta saddexaad markaad ilmihii wax u sheegto adigana wanaaggii ku dhaqanto ilmuhu wuu qaldami khalad buu samayn maskaxdiisuna hal mar wax walba ma wada xasuusan karto qaladka marka la saxayo qaylad iyo dagaal lagama bilaabo marka hore ilmaha waa la baraarujiyaa waxaan hooye sooma xuma aba waxaan ma wax fiicanbaa maxaad u samaysay ilmuhu isaga inuusa saxaa la isku dayaa taa hadday waxtari weydo waa la handadaa mar damba haddaad u noqoto adigaa mas-uulkaabaa la yidhahda ciqaabka wixii kugu dhaca markaa kadib hadduu ku laabto ilmaha adoo u turaya baa la ciqaabaa ciqaabtuna garaac iyo gacanqaad keliya maaha ilmaha wax uga daran baa jira mararka qaarkood gacanqaad ilmaha kale fasax baa la geyn isna waa la reebi ilmaha kale waxbaa loo soo gadi isna waa laga qabin maxaa sababa qaladkaasaad samaysay waa baryasamayaayo hooyo aabba mar dambuu noqon maayo mar dambe samayn maayo aniga dadkayaan layga reebin ilmaha iswasaa'ilka tarbiyada ee cuquubaadka ah waa inay noqdaan wax lagu saxayo markii muddo la wado wax loo sheego kadib laga waaniyo kadib la handabo laakiin magu sheegitaankaba gacantaa ka horeysiiyo dilkaa ka horreeya allah mustacaan intaas kadib dhowr tusaalaha waxaan idinka siinayaa laa waktigu sidiisa waa iska ciriiri wax badanna su-aalihii maa soo sheegi doonaaye waalidku afar ilaa shan arrimood ha sameeyo kadibna ha eega ilmihiisa saamaynta iyo raadka ay ku yeelato marka koowaad kow waxaa ah ilaahay ilmaha loo baryo saacadaha ijaabada safda dhaxa habeenkii marka la sujuudsan yahay xilliyada ducada la aqbalo ilmahan ilaahay baa quluubta haysaa dunyadana maamulee ilaahay sidii dadkii saalixiinta aha loo baryo xasuusta qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam nabiyullahi ibraahim in badan bu ilahay baryayay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaata fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun rabbanaa innaka taclamu maa nukhfi wamaa nuclin mar wuxuu leey rabbi jcalnii muqiima asalaati wa min duriyati ilaahay inaad u barido ilmaha duca ilaahay maalin ka aqbalay baa dadaalkaa oo fara badan ka manfaca badan saa darteed ikhwaani akhawaati jamiican ilmahan marka ilaahay loo baryayo waa adduunyadoodi iyo aakhiradoodaba salaada saqda dhaxa u soo kaca ilmahaa darteed ninbaa waxaa wuxuu igu yiri culimmada soomaaliyeed ka mid a hadda jooga nin culimmadii ka mid ahay oo dhinta allah u naxariisto baa rag badan iyo gabdho badan buu ka tegey dadkii dhammaantood dad wada fiican oo toosan bay noqdeen wuxuu yidhi su-aal baan weydiinay warnii ciyaalkii waxun baa xumaada adigana ciyaalkaadii waa wada fiican yihiinu see wax u jira wuxuu nagu yiri buu yidhi afartan sano baan habeen kasta ilaahay baryaynay inuuba kii hagaajiyo afartan sanaan habeen kasta u soo kacayay buu yidhi ilaahay ubadka igii hagaajiyo ambiyadu ayaa baryaya waxaa laga rabaa in badan aad ku ducaysato rabbanaa hab lanaa min azwaajina wa duriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama ilaa kuwa isha ku raaxaysatay ilmahayaga iyo reeraha yaga naga dhig ummu maryam qur-aanka waa kaad aragteen id qaalat imra'atu cimraana rabbi innii nadartu laka maa fii batni muxararan fataqabal minii innaka anta asamiicu alcaliim marka inay gabarta ay aragtayna waa kay tidhi innii wadactuhaa unsaa wallaahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaruka alunsaa wa innii samaytuhaa maryam wa innii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaani arajiim ilaahu iyaday gabadhaydaas yar waa gabar hadda dhalatay wey ilaahu gabadha aan dhalay iyo wixii ay sii dhashada shaydaan iyo cadaab ka badbaadi nabi zakariya markuu arkay maryamo siduu ilaahay u wanaajiyey isna alla bari buu galay hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan tayida ilaahu duriyo wanaagsan ii hibe marka ilmahan ilaahay baa ku siiyey waa hibe marka hore quruubtan iyo iimaanka iyo toosnaanta iyo adduunyada cayshkooda intaba rabbi baa gacanta ku haya ikhwaani wa akhawaati jamiican arrintaasa lagu dadaalo markaad sujuudsan tihiin markaad socda dhexe habeenkiisa qaybta dambe joogtaan xilliyada ilaahay ducada uu aqbalo ilmaha loo duceeyo ilaahay labada daadoodba khayr ha looga baryo ilaahay toosnaan diineed iyo adduunba ha looga baryo ilaahay fitan iyo afi iyo shaytaan iyo cudur inuu ka badbaadiyo ha looga baryo waa waxa ugu weyn ee wax ka qaban kara ilmahaagu inay toosnaadaan waxaan u malaynayaa taasi kharashna idinkallifi mayso laakiin waktigay u baahan tahay wax kaloo weynna idin yeeli mayso wax badanna ilmihiinna way u anfici arrinta labaad ee waalidka laga doonayo ilmuhu waa yar yahay wax badan baana la soo dartay inta ay dunida joogaan ilaahi subxaana watacaala fitanka iyo shar badan wuxuu soo dejiyey shariicadiisa wax ilaahay lagaga magangalo oo lagaga xijaabo waana adkaarta la akristo marka la seexanayo marka la soo tooso marka wax la cunayo marka musqulo la gelayo laga soo baxayo marka guriga la gelayo laga baxayo intaba waxaa lagaa rabaa ilmaha iyagoo yaryar inaad darto xuudisiisa markay caawa seexanayaan ee ay sariirta galaan ilmaha xataa hadday wax wada akrigi karaan si wada jir ah inaad ugu akrigo wey kaan akrigi karin adigu ku dul akri kii akrigi karana u meeri ha kaa daba akriyo ilmuhu wax yar kadib ay xifdinayaan markaad u bilowdo ama akriga aad tidhaahdo iyagoo shan jiro ay ka wada qabanayaan markay seexanayaan inaad bartaa lagaa rabaa adkaartii noonkiiyo seexashada xisbulmuslimkiibaa ku yaal adiguna waad akrisataa ilmaha hadayican hasidaysan inay bartaan ay akristaan ay xisbiyaan markay seexdaan iyo markay soo toosaan ilaahay ba shayaatiinta iyo shuruurtooda ka badbaadiyo markay musqusha gelayaan shayaadiin baa ka buuxdo saldhiga intihi musqulo markay ba shayaadiinta ay u gelayaan iyo markay ka soo baxayaan isticaadadii iyo alla magangalki iyo adkaarta iyo xisbisiyo bar marka adigu gelinaysa u samee markaa kan yar intaas ka bixi markao gal musqusha leedahayna waxaad tidhahdaa waryaa akriso ducay waa inaad baraarugsanteed soo jeedaa mar waliba markay cuntada cunayaan bisilkii iyo xamdigii ilaahay inaad ilmaha xisisiisoo darto wey markay guriga gelayaan ama ka baxayaan adkaartii la akrisan lahaa inaad barto wey intaasoo dhan waxaan u leeyahay ilmahan waa yaryahay dunidaa shayaadiin baa dibaysa cuntadiibay la cunayaan gubashiibay la seexanayaan musqushiibay uga horeeyaan irdigii iyo bannaankii iyo guryihiibay la soo gelayaan markay gelayin markay baxayay la baxayaan ilmihiina waa ilmo yaroo waxaan ka leexiya ma garanayo waa inaad qabadsiisaa adkaarka oo ilmihii intuu la qabsado nolol maalmeedkiisa ay ka mid noqotaa mararka qaarkood waxaa arki jiray dadkii wanaagsanaa ilmaha goorta dabka la nalka la damiyo diniga ilmo qaylo yidhaahdo hooyo waxbaan halmaanay maxaa halmaantay ducadii maana dhaqsan bismika allaahumma amuutu waaxyaa bismika rabbii wadactu janbii ilaa ducadii u akriyo waxaan arki jiray ilmo badan oo carruura oo dad wanaagsan ay dhaleen khayr allaha siiyo oo markuu mid musqusha iska galo mid kale qaylo yidhaahdo hooyo ducadii ma akrin hooyo ducadii ma akrin waxaan ilmaha waxa lagu barbaariyo u baahan oo diinteedii iyo xifdigoodii awey cumuuman waxaa rabaa inaan idhaahdo adkaarta la akristo ay kamid tahay markuu ku yimaado yuu ku salaamo assalaamu calaykum yidhaahdo marka assalaamu calaykum tiraadana uu kaa qaado in akrisato weeye maalinkan xaafad soo maray wakti aan dheerayn wigoda nin wadaadaa lahaa nin yara uu dhalo afar jira oo albaabka saaran baan soo maray albaabkii fanto albaabku saaran yahay markaad soo marto adeer assalaamu calaykum habar yar assalaamu calaykum wax kale uma saarna meesha intaas yidhi assalaamu calaykum taasoo qof allaala qofkii soo mara buu salaamayaa waa tamaniyiin badana waxaa idhi war kuwaasoo kaleeto ilmaha muslimiinta hadday wada noqon lahaa wax badan baa hagaagi lahaa arrintaas saddexaad ee waalidka laga doonayo waa ilmaha asaasiyaadka axkaamta guriga inay ku daraan wax idinka aad fugeysanaysaan oon wax weyn idinla ahayn baa ilmaha islaamnimadiisii iyo wanaagiisii aasaas weyn u ah waxqabado ah macallin uma baahnidin masjidna uma baahnidin intiina waalidka ayaan arkaanulislaamka shanta asiradooda akun shanta arkaanulislaamka ilmaha yarida ku xidhiisanya lixda arkaanuliimaanka iyo macnahooda islaamka ilmaha guri ku xidhiisanya shahaadada islaamka nabiga nabiga qiraalkiisa ilmaha guriga ku bara saxaabadii abubakar iyo cumar iyo magacyadooda guriga ku bara waxaa lagaa doonayaa ilmahaagii inaad barto arkaan islaamka ilmaha waxaad arkaysaa tobanjir arkaan lislaam aan aqoon aabbihi hooyadiina sabta hore masaajidaan laga waayey war maxaa dhacay de macallin dugsi looma geynin oo usooma taqaanin sida wax loo cuno waad bartaan sida dharka loo labisana waa bartaan sida ilaahay loo rumayana bara shahaadataynka bara salaad iyo sawm iyo zakiya xaj inay waajib yihiin arkaanulislaam bara arrimahaasoo dhani waa arrin waalidka waajib saaran inay sameeyaan waxaad bartaan sidoo kaleeto asaas ah qalbigooda rabbigooda abuuray iyo rasuulka ku weyneeye oo waxaa loo abuuray bara ilmaha su-aalo yaroo gaagaabanoo la weydiiyaa jira keliya waxaa la bara yaa ku abuuray allah baa i abuuray muxuu kuu abuuray inaan caabudo ii abuuray haddaan caabuddo muxuu kugasamaanayaa jannadii geynayaa wixii caabudi waayana cadaabka naarkii geynayaa intaas su-aalaha keliya wax badan oo aasaaskii caqiidadiisaa weeye oo ilaahay in la rumeeyo cibaadana lagu keliyeena masalada waa masalo aada muhiim u ah laakiin innaga laga yaabo dadka waaweyn waa waxaan naqaano wax weyn nooga samaynaya laakiin ilmaha yar maskaxdiisu waa faariqo waxay buu u sameyn allaha waa yaa ku abuuray allah baa yaa abuuray haddaad caqiidadii sifaadka ugu daraysa allah xagee jiraa kor buu jiraa ugu daro ilmihii inyani yar markuu in xifdiyada in kala ugu daro su-aal iyo jawaaba oo caqiidada kitaabkan yar yarkaa iyo caqiidada su-aasha iyo jawaabta maanba laba hal su-aal iyo hal jawaab ah ilmaha u sheeg arrintaa maxay tahay saa weeye isagii weydiinka kaala jawaabo iyagu ay isweydiiyaan uga jawaab kii su-aalaha ka wada jawaaba hadiyadkii ilmaha caqiidadii asaaskii way wada xidminayaan way wada baranayaan laakiin haddii uu raashin karaa usoo dhigto dharkana u xirto arday iskiisiyo dugsiga aday midda ka baxo qayadiini dhaafeen aadhaadaaye ilmaha makay suunaan kartid inay ku tarbiyadii iimaankiiyo islaamnimada kuu qaadanayaan ilmaha waxaa la baraa oo kaleeto haddii wax lagu cabsiinayo rabbi baa lagu cabsiiyaa ilaahay waxaa raalli kamaha ilaahay wuxuu kaaga caroon ilaahay waxa uu kugu cadaab qolaan qaraabanahay baan soo maray maalin gabar yaroo markaa saddex jira saddex ay siisay qof baa wax ka qaatay qaraaba iyadu lahayd baa gabar weydu ka xortay waxaan la yaabay wuxuu ahaa gabadhii saddex sana ma gaarin intii halkaa istaagtay bay gacmaha kor u taagtay waxay leedahay ilaahayow rabbiyow raxmaanow ridna naarta jiir cidii ka qaadatay wey dadkii ka qaadatay intay istaagtay naxday way naxday ee alaabta igu soo celisay waxbay u soo gaday waxbay siisay way safatay mar labaad bay ku celisay ilaahayow rabbiyow raxmaanow ridna jannada jiir ana ilmaha intaa uu leeyahay waa saddex tir ma dhano isagu wax weyn kama garanayo laakiin waalid baa ku tarbiyeeyey marka ilmaha wuxuu dalbanayo ilaahay dartii igu sii ilaahu waxaa raalli ka noqon ilaahu hebel cadaab jannada allaha ku geeye heelow naarta allaha ku geeye erayadaasi waxay ka fiican yihiin tuug baa tahay khaan yahay oo arki doontaa madaxaan kaga dhifan waan ku dirayaa wanaa ka reeb ilmaha qalbigiisa waxaa ku weynaan ilaahay dartii inaad barto markuu wax kaa rabo hooyo aabbo ilaahay dartii waxuusii ilaahay jannada ha ku geeyo waxusii ilaahay kaa raalli noqdo waxusii ilmaha waa wax yaryar laakiin yaga wax weyn waa wey waxaan uga jeedaa inaan idhaahdo ilmo waliba waxaa lagu shugo oo lagu tababaro inuu sameeyaa waalidka waxaa laga rabaa inay rabbi uga sheekeeyaan nicamkiisa ilaahay waa ku abuuray indhahaasuu ku siiyey dhagahaasuu ku siiyey indha suuq lagu gara ma jiraan dhaga suuq lagu gara ma jiraan waxaa dunka lagama helo waxaa lama sameeyo waxaasaa la sameeya ilaahaybaa abaalkaa kugu waxaasoo dhan qofka inuu ku aqriyo la doonayo inuu ilmaha rabbigii bara la doonayo nicamka rabbigii uga sheekeeyo la doonayo adiga haddii aadan ilmaha rabbiga weligiina nicamkiisa barin beriina ku yidhahdo ilaahayo muxuu ii farayaa caadi marka rabbi inaad nicamkiisana bartaan awooddiisana ku cabsiisaan cadaabkiisa imadaasuu u halaagay qolo dhulkay la gooyey qolo duufaano biyaa ku sii daayey ninkii dembi ka gala qofkii caasiya qofkii wax dhaataa sameeya qofkii xaaraan sameeya sidii naarta laysugu cadaabay ilmaha uga sheekeeya waxaa idiin sahlanaan ilmaha waxaa daad haddii ka ilaahay baa ku cadaab inaad tiraahdo ur daayo hada waxaa uu sameeye ilahay jannada haku geeyo inaad tiraahdo halkaan dhihi lahayn weliya meel jaasi orad aan dhihi lahaydeen hoy cadaabka ilahay ilaahayna cadaab kuu weydiiye maad rabtaa dhaha ikhwaani akhwaati jamiican intaa markaa aan leeyahay oo waxyaabo idiin sahlan laakiin aan dhaqan inoo ahayn warka waxaa kaloo laga rabaa ilmaha inay markay soo gaaraan salaad iyo weyso inay labadiiba daraan waysada ilmahaaga aduu guri kula jooga macallin ha u soo aqriyo iisan u soo aqriyin adigu waayeel waxaa tahay tukado oo labaatan soddon afartan konton sano soo weysaysanay ilmahaaga intaad tartariisiso waysada dar sida ha u weysayso gacmaha sida ha u dhaq madax sida ha u dhaq taa sidaa ha yeelin taa sidaa yeel inaad tiradaa lagaa rabaa ini arday weysayso naarad soo weysaysaa may rabaan ilmuhu wuxuu dhaqay iyo wuxuusan dhaqin war looma hayo lama kala oga muxuu saxay iyo muxuu qalday markay masaajidda yimaadaan iyadoo taranjiraa ma weysaysan yaqaanaan waxaad arkaysaa macallin baan barin adiga uga tukataa shanta waa ma weysaysataa ilmaha rabawsheeg ilmaha guriga inta idinla joogaan cibaadaadka sida loo sameeyo bara sida loo weysaysta bara sida loo isujaysta bara sida loo qabaysta bara sida salaada loo tukada bara salaadaha magacyadooda bara awqaaddooda bara cadadka rakacaadkooda bara sida loo tukadana bara intaa haddaydaan ilmaha barin dee hadday ilmo fiicanoo diin ahaan ku fiicano wanaagsan heli maysaan ilmo diin ahaan ku fiicanna sidaa idinku qalan maayo ixwaan wa khawaasi idinkuna barbaari maayo ilmaha intaa kadib waxaan kusoo gabagabaynayaa wax badan baa tarbiyada laga hadlayo ilmaha markaa tarbiyoonaysaan intaasoo dhan aad u sheegaysaan ilmaha wakti siiya ilmahaad ku mashquulsantihiin ma tarbiyayn kartaan aabbayaashu ilmaha waa inay wakti siiyaan dukaanka iyo shirkadaha iyo ganacsiga loo cararayo haddii ilmahan darteed loo dadaalayo iyagiina ay lumaan oo daadku qaadaayo wax macnaha mala hooyooyinka jikadaa iyo dabkaan la daba wareegaya dabkaan iskala daba wareegaya iyo marka qaarkood telefoon iyo sheekada daba wareegayaayo ilmaha wakti fursadeedoo loo sheekeeya waa in la siiyaa soomaalida dhaqankeena ka mid maaha caadana uma aha in ilmaha loo sheekeeyo laakiin waxaa laga doonayaa waalidku dhaqankaadii luuqadaadii wanaaggaad doonaysay si ilmihii intaba uu u qaato inaad wax kuu dirto oo waxti ku bixiso ood ilmahadii carruurtaasi iyo dad waaweyn ula sheekaysato ilmuhu sheekada aad u sheekaysay caqli buu ka dhaxlaa luqad buu ka dhaxlaa adaab iyo tarbiyana waa ka dhaxlaa niman yayhashuu kuyeeshado ku ogolaadana wuu ka dhashaa intaa wuxuu ka dambeeya markay gacantiina ka baxdo ee guriga banaankiisa la yimaado ilmaha madrasada wanaagsan iyo masaajid iyo khayraadka ku xidha iskuul wanaagsanna u daydaya oo macallimiintiisa ay kaalintooda qaadan karaan masaajid iyo dugsi wanaagsan ay ku xirnaadaan oo wuxuunta ida uga soo koroodhana kula dadaala xaafad iyo deegaankana inaad daris iyo deegaan dad wanaagsan la noqotaan ugu dadaala laakiin waa un dadaal guude waxaad ninka gacanta ku haynaysaan ma aha ee dad kala hawshaas qabanaya sidaas darteed camaliyadda tarbiyada way isdhamaystiri kartaa kii gurigaas dugsiga masaajidka iyo dariskuba wax saalmaysay noqon kara ilah waxaan ka dara subxaana watacaala ubad iyo duriyo saalixa inuu nasiiyo khayrkiiyo wanaagana loo qiimeeyo wasalaamu calaykum canaamtu waa wasaa'ilka tarbiyada wax kamida wey canaamtuna wejiyo badan bay yeelataa oo eray in lagu canaanto iyo indhaha in laga canaanto labadaba way timaadaa laakiin ilmuhu markaa canaamtu waxay waxtartaa inay ka horeyso waxaan inuu garanayo waxaan in lagala hadlo waxaan iska daa in la yidhaahdo laakiin iyada lafteeda in laga badbadiyo oo nolol maalmeedka ilmaha kamid noqotaay maaha amaa dinkiga gacanqaadku keliya waxaa las bilaabi karaa markuu wax kala garta ilmuhu oo ilaa shan sano iyo wixii lamida uu gaaro ilmuhu markuu wax kala garto waxna loo sheegi karo markaa kadib baa la garaaci karaa garaaca madax iyo wejin ahayn meel halisiya khatarana aan ahayn wax jidhka baraarinaya ama dilaacinaya ama jebinayana aan ahayn garaaca ilmaha la garaacayaay garaac xanaaq iyo caraa ma aha sida kaynaga inugu badan ee waa garaac ku salaysan ilmihii in la cabsiiyo wax yar kaliya in la doonayo nacam
laakiin wax waxaan ku idhaahdaa min aabbaha musulka way muhiimka qabanmiki si aan carruurta u badbaadiyo maxaan samayn karaa arrintan
qudasruhamia alxamdulilah su-aashaasi waa su-aal soo aannoqnoqota sababta keenay tayna ay sii socota weli waana su-aal dad badan saamaynaysa oo taabanaysa mararka qaarkoodna siyaabo xun loo turjumo su-aasha nufarkeedu waxaa weeye reerna waan ahay markii horena si qarsoodi aan ku guursaday ama meherxad dheh ama qudbasiro dheh ama masaafa dheh iyo wixii lamida guuraan waalidkiiyo weligiina la marin lana heli karay reerkaanu waa cusbaan karaa ama carruur buu yeelan karaa arrintaasaa darteed maadaama ay soo noqnoqotay si kooban nuxurkeedu wuxuu ku soo ururaa laba qodob midka koobaadi reerka sidaa isku guursaday markii horena moodayey iyagu guurku sidaa inuusan dhib lahayn oo ku ansaxayo ilmuhu waa xalaal ilmuhu xaaraan maa iyadaana dhalay nasabkoodi iyo ilmuhuna wax dhibaato iyo duritaana ma laha xagga sharciga marka labaadina meherkiiyo guurkuna sixitaan buu u baahan yahay saas darteed in dib loo saxo oo weligiina laga soo qaato caqdigii nikaaxana cusboonaysiin lagu sameeyo ilmahuna shaki iyo walwal ma lahane aan migdi iyo muran la gelinin labada arrimood sameeya kharalahilfinaan
جزاك الله خيرا جواب السؤال صدق شر كلام العروض لدي من لوجه يقرا كلام العلماء كيفية يوزع من الجودة والوضع الزراعة لطبعا حسب التكيفية صدق خمسينين
alxamdu lilah waxa ilmaha loo iibinayaay waxay ku xiran tahay waxa ama uu ku qabanayo ama ka daawanayo tiiviya telefishanka haddii casharada loo gelinayo wax wanaagsan uu ka daawanayo teleefoonkana wax wanaagsan loogu duubayo uu ka dhagaysanayaaye waxay noqon karaan wasaa'ilka waxyaabaha adeegay adeegayaasha wan wanaagsan ee tarbiyaday noqon karaan haddii laakiin waxun uu ka eeganayo ama magaca tiiviyo bixi iyo telefon ama magacyo kale u bixiye wax kasta oo ilmihii waxun baraya ama waxun ugu kaalmaynaya ama waxun uu ka dhagaysanayo oo ka daawanayaay ilmaha iyo dadka waaweyn toona ma banaana laakiin ilmaha dad badanoo waxaa jira adkaar iyo waxyaabo wanaagsan iyo oo maqal iyo muuqaala telefoonada intay u geliyaan ilmihii say u daawanayaan ugu ciyaarayaan ay warxisiyaan baa jira waxaan qaxaanka waxaan ku arkay waddan la yidhaahdo yurubkaa kamida oo swizerland la yidhaahdo wiil toddoba jira oo casharada video oo qur-aanka o dhan ka xifdiyey baa arkay toban casharada videoa oo qur-aankao la akrinayaa loo keenay ma qoro mana akriyo laakiin qur-aanka aayad gesi maayo haddaad weydiiso casharadaa videoda si u horfadhiyey oo u horfadhiyey oo qur-aanka o dhan korka ka batay walaalkii oo shan jir oo ka yarna labaatan juz buu marayay guriga waan ugu tagay marka ilmuhu t v oo dhan maaha combyutas oo dhan maaha telefon oo dhan maaha waa aalo seef laba seef laba afle weeye haddaad wanaagga ugu jahaynaysana way wanaagsan tahay hadduu dhinaca xun la aadayana ma banaana nacam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك جواب على شر قام حتى مخايف وكذا نعتبر تطلع نعتبر وبارك فلقد مكر صوبر محاربة مخيرنا كذا
alxamdu lilah masaladani waa masalo wadamada sugan oo kalata wax badan culimadu ay qaadeen dadka gaalada ah markii makhaayadda laga soo tago bisha ramadaan cunto ma la siin karaa shaqaalay ku tahay hotel bay kaaga shaqaysaa gurigay kaaga shaqeeyaan dhismay kaaga shaqeeyaan cunto iyo shaah iyo sharaab ma siin kartaa xafiis baad leedahay macaamil baa idin dhex maraya macmiil macaa macmiil bay kuu yihiin markay kuu yimaadaan sharaab iyo shaah iyo mau soo dhigi kartaa waxaa lamid ah cunto ma ka iibin kartaa makhaayaddaa furan oo kaleeto makhaayadda hadday sidan oo kaleeto waddan gaalo tahay waxay u badan ay imanayana gaala ay yihiin in makhaayaddu furaatana dhib ma laha gaal cunto iyo sharaab ramadaan in la siiyana dhib ma laha filaduna asal ahaan waxay hoos tagtaa fiqi ahaan filada la yidhahdo gaalada furuucu shariica iyo axkaamteeda ma laga dalbayaa wax badan kama duwana gaalka guriga jooga marka iska daahiri salaadana tuka ma dhahaya oo furuucdii axkaamtii shariicada ka mid ah lafoo masalasa khilaafkeeda ku jira nacam wallahu aclam
جزاك الله خيرا شيخ ورنا وحياة شيخ عن سياسة الدجل وحكومة جميلة مسؤول سنة شاكرهم في النصر عدو العجزية نجي كل النواقع من عرب الإسمان مسؤولة من العرب مسؤول سنة لعدتم اثنين حرارة مفرحة
alxamdu lilah inta aan garanayo hadduu isagu isagoo raalli kaayo iyo qofuu yahay mukallafa qofka mukallaf iyo rag iyo dumarba xoolihiisa waana bixin karaa waana haysan karaa hadduu isagu isagoo raalli kaa ku siiyey wixii isaga rubihiisa iyo khiyaarkiisa uu kugu siiyey waa xalaal hadhowna inuu ku weydiisto dalbado xaq ma laha haddii uu markii uu ku siinayey aanu jirin shardiga inaad guurs inaad guursanayso wiilkaa dartiina xoolaha uu kuu siinayo haddii shardi heshiisa saas siday ide xoolihii waa xaq ugu maqanaya haddii duunkii aad ka tagto xoolihiisi inaad celisaa laga rabaa laakiin wixii caadi ah ee isasiisma ah ama sasabaada dadban ahayn waa kuu xalaal isagana hadhow xaqu kaaga dalbadan yar canaan جزاك الله خيرا شيخ gabadha waxay leedahay waxaan haystaa caruur agoon dadka dariska markay iga yimaadaan masalan ee cabitaan iyo wax lamid ah ay iga dalbadaan ma la siin karaa mise lama siin karo
alxamdu lilah mas'aladani wixii cirfiga jaariga aan ka baxsanayn oo daris waraagga iyo dadka martida ee guriga yimid guud ahaan la isku leeyahay ka badbadis iyo guri bulshana aan ka dhigayninoo maalin kastaba kharash ku baxayaay culimmada qaar ka midihi way banneeyeen min baab waalidku ilmihiisa xoolihiisa inuu tasaruf ku leeyahay nabiguna ku yidhi nin calayhi salaatu wasalaam anta wa maaluka liabiik adigu xoolahaagaba waalidkaaba in wada leh haddii aabbihii oo xaqiisu boqolkiiba labaatan iyo shan uu yahay hooyo lid loo ogolaaday hooyadoo boqolkiiba toddobaatan iyo shan birigii xisaabka la faray min baabi awlaa weye laakiin waxaa lagu nasiixaynayaa hooyada arrintaa inaynan aada uga badbadin gurigiina xero bulsho maalin kasta saa loo tugan yahay oo kharash iyo xoolo badan ilmihii kaga baxaan oo dan ugu jirin aanan ka dhigin wallahu aclam
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ gabadha waxay leedahay waxaan ka ganacsadaa baasabootada soomaaliga maxay ka qabtaa diinta islaamka
alxamdu lilah waxyaba baasabooradiihii haddii aan laysan been haddii aan been kala ku jirin ama aan dembi lagu samaynayn haddii aan dembi lagu samaynayn inta lagu dhacaa la rabaa in wax kale lagu musuq maasuqaa la rabaa in deymiya lacaga beenada lagaga qaataa la rabaa ujeeddada haddaadan ogeyn taa in loo sameeyaay anigu xaaraantinimanaya garan maayo wallahu aclam
جزاك الله خيرا شيخ gabadha waxay leedahay waxaan ka qabtaa khilaafaadka waxaa weeye ninkaygu ma tukada salaada fajarka wuxuuna la socdaa maxaan ku idhaahdaa uu ku soo dahaa dadka jaadka cuna marka aan kiciyo isu kaco ayuu hurdada dib ugu laabtaa waxaa intaa iga sii daran bay tiri diinta wuu garanayaa oo haddaan dhaho war waxa xadiiskaas waa sidaas waa sidaas wuu ka jawaabi karaa maxaan idhahaa sidaas oo kale
alxamdu lilah waxaa yeeri sida soo socota marka koowaad horta ilaahay u bari adigu markaad fajarka ka hor soo kacdo iyo markaad sujuudsan tahay ilaahay u bari oo wax badan ilaahay u weydii ilaahay subxaana watacaala inuu hanuuniyo haleeshiiyo dadka xun ee qaabka darana uu ku lamaan yahayna ilaahay ka reebo oo dad wanaagsan ugu bedelo qodobka labaad waxaa samayn dadaalkaagaas aad wadi oo mar walba waa keen oo salaada u kacbaamihii dadka ula socoona haddiiba diintii uu garanayo diinta xasuusiyo waxaan iska daadheh ku dheh oo ku dadaal qowlka saddexaad waxaad samaysaa dadadkoodu aada u yahay in aasiya qaraabadana aan ka fogeyn isagana aad is leedahay waxbuu ka maqlayaa haddii ay jiraan u sheega ugu yahay isna u sheeg inaad u sheegayso oo iyaguna ha ku garab galaan waxaan ka daaha kula yidhaahdaan ogaadaya qofkana gaal baaba islaama si loogu wado in loogu celcelinayo qofaan ilaah war rumaysnayn baa soo islaama qof islaam oo intii kaleba tukanaya sanna waxoogay hurdada iyo baahitaanka uu jiidanayo iyo khayr iyo wanaag kama dhammaanin ee waan laga quusan sidaa uu isaga daba socon laakiin ku talin maayo suuqiyo khayre iyo rabshida dagaal aniga ku talin maayo nacam
gabadhan kan waxay leedahay iyada ardada waraaq dheer bay soo qortay su-aasheedu waxaa weeye muddo dheer ayaan dhakhtar ka tala wareegahayay dhakhtar qaas oo kuwan specialistaha loo yaqaana aweeye bishii ramadaan bay ku soo aaday ballantaydii dhakhtarkii markii la iigayeyba waxay tiri waxaa jira wax maxaan ku dhahaa haweenkii lagu fiiriyo oo gudaha laga soo waxeeyo ma iga jabo soonkii mise igama jabin farihiisana way ku dareemay tiri marka laba su-aalood wey soonkaygii ma jabay wax qabaysiisa korkayga ma yahay
alxamdulilah sabada waxyaabaha dumarka masale khaas ku ah maaha oo masale rag iyo dumarba qabsan karta qofka baaritaan caafimaad oo la baahan yahay in lasoo baaro gadaal haddii waxyaabahan qalabkan kaamirooyinka watee wax sawira ama daydabkan dhacaanka soo qaada haddii la isticmaalo ama markaa gacan ha raacda ama yaanay raacin ay soonkiisa ma jebisaa maya soonka waxba yeeli mayso haddii xanaan arrintaasi ay tahay qof xanuunsan oo afura way ku banaanaan kartaa laakiin aduu haddaad rabto soonkaada inaad haysataa soonkaaga jabin mayso gacan iyo waxaa birtaa iyo dawaayarada ama daydka iyo kaameera gashay gudahana wax qabaysa ma waajibiso oo shalay markaan saharada ka hadlaynay waxaa buu gudaha gala qorays waajibiyaaye waa xiriirka gawareed iyo xubnaha taranka weeye oo keliya wallahu aclam
jasaaka allahu khayran waxay leedahay walaashay oo carruur adoona haysata ayaa waxay ka ganacsataa jaas jaaskii baa u go-ay oo loo ka gubtay lacag kun doolarkaha loo qabtay lacagtaa inteedii badnaydna anaa bixiyey wax dembiya meesha laga soo gaari jasaaka allah
alxamdulilah maya wax dambiga kaa soo gaari mayo hadday xuquuqdood qabtay jaaskaaniyo waxay ka cuntay iyo wixii ka gubtay yadiga rabbiga bay u taallaa tawbana waa u furan tahay ila subxaana watacaala ha waafajiyo allahna ka dhaafo laakiin xaqa loo haysto bini aadamka inaad ka bixiso waa wax silatu raxm iyo wanaagii kamid ah insha allah ajir baad ku helaysaa ee wanaagga bari nacam
jasaaka allahu khayran gabadhan waxay leedahay sheekh marar badan baa waxaa dhacday inaan tukaday isagoon weli la aadimin kadibna waxaan maqlay aadaanka markaan salaadayga ku tukaday kadib mana soo celinin arrimahaasoo kale maxay diinta islaamka ka qabtaa
alxamdulilah waxay ku xiran tahay salaadaadu waktigii ma la gaaray mise lama gaarin waayo aadaanku waa dib dhici karaa adaamada salaadaha qaarkoodna madaahibta muslimiinta qaarkood wakti dambayba aadaamaan halkana waa ka aragsan baan u malaynayaa haddii waktigii soo galay salaadaadu ood ogeyn inuu soo galay salaadaada way asaxday aadaanna uma baahan way ka asaxaysaa haddiina waktigii soo gelin ama aadan ogeyn wakti inuu soo galay adaankuna waktigii calaamad u ahaa salaadaa waa khalad bay ahayd inaad soo celisana waa lagaa rabaa salaadihii intaaad garanaysana waa inaad dib u qabaysaa oo dib u soo celisaa weeye inta kalena isticfaar ilaahay dambidaad ka weydiisa nacam jasaaka allahu khayran gabadhan waxay soo qasashaa saddex su-aalood su-aasha waxaa weeye ruuxbaa lacagta ka dentay yaan ka dentay kadibna waanu kala qaxnay meeluu jirana ma garanayo maxaa kaloo lamida waxay tiri waan ka dentay laakiin isaga naftiisiina wuu dintay ehelkiisiina ma garanayo waxyaalaha sidaas oo kale ah maxaan sameeyaa
alxamdulilah su-aasha qofkaa xaqkugu lahaa ama ka daymo ama ganacsa idinku dhex maro ama amaanaad ugu haysay xaq qof leeyahay baa xaggaaga soo jiro oo gacantaada ku jira oo soo galay asalku qofku in loo celiyo weeye haddii uu dhintana dadka ahalkiisii dhaxalka lahaa in la sugo weeye haddii isagii aan loogayn noori jiro ahalkiisiina aan la garanaynin qofka xoolaha waa loo sadaqaynayaa meelahan awqaafka iyo masaajidda iyo sadaqaadka ugu dara ina niyooda isagu ilaahay ajirkeeda inuu siiyo laakiin isla markaas waxaad ku talageli dadkii xaqan lahaa haddii aad aragto inta aad nooshahay xaqoodii inaad celiso oo aad duddo ku talagal taana u diyaargarow haddii markii aad aragteen u sheegtay waxay dhahaan ajirka aakhiraha rabnaana kii sadaqada yeelan hadduu waxa iyagii nasiibku yidhaahdaanoo siisana kii aad sadaqayso ajirkoodu adigaa yeelanay mahan
gabadhaan waxay leedahay sheekh waxaan bartaa iskuul iskuulkana waxaa iga bixiya kaniisad oo lacagta iskuulka fiiga inta la rabo kaniisada furta waxbarashada uga kaliya miyaa iga soo gaadhi alxamdulilah maya haddaan shardiyo kala jirin hadday un lacagta miskiinnimo kaaga bixiyaan iyo qof baahan oon haysanin inaad tahay iyada bidaatiga laf ahaanteeda dembi maaha laakiin hadduu shardi jiro waa lagaa bixin laakiin krismaskoo kale kaniisadaha inaad timaado waxyaabahaasoo kale inaad samayso shuruud diintaadu aynan ogolayn oo xaaraama haddii lagugu xirood samaynayso ma banaana marka koobaad mid labaadna iska ilaali biniaadamku qofkii wax siiya waa jeclaadaa biniaadamku qofkii wax siiya wuu jeclaadaa haddii uu waxsiintaa iyo dhaqaalayntaa lagugu wado ka digtoonow in qalbigaagu uu soo dabco walaahi dadkan dad diin fiican weeye hoonada amaad iska raacdaa ama bilaash baa wax looga sheegayaaye warkaa dadkii kale kaa bixin waa iyagaaba dadkii dhaqaalaynaya warka ayuunan kaa dhaadhicin waxaa laga yaabaa ujeedadu intaa inay tahay naam
jazaaka allah khayr sheekh gabadha waxay leedahay waa weysaystay xubnihi waxay markan soo weysaystay oo labadaba weysasukee mareen ayayna kaga timid weysadii makorna kusoo bilaabi mise lagu hilmaansiiyo
alxamdulilah waa soo bilaabi weysadu hadday jabta ama hadhamaystirmaata ama dhaxda hamarayse kow baa laga soo bilaabi weysadii intii horena neeftaasaa jebisay adiguna kordaa ka soo bilaabaya haddaa dib hor loo heshiisan aa
gabadha waxay baran qaaday waa nadab ku dalagarin waxaan gadaal ku ogaaday inayna banaanayn diinka islaamka nadabka aan oo aan hore u qaaday maxaan maxaan ku idhaahdaa maxaan sameeyaa
alxamdulilah madabka aan banaanada jeerayso haddii uu yahay madabku waa laga tahay waqadru taacatin iyo qadru macsiyatin waxa aad tiri waan samaynayaa hadduu dembi yahay waxa haddaan helo waxaasan sameyn qof baan dili waxbaan xadi waxbaan musuq maasuqi been baan sheegi hadduu yahay waxa aad tiri waan samaynayaa wax beena hadduu yahay ama dembi iyo macsiyo uu yahay inaad samayso ma banaana laakiin kafaaratuyamiin baad bixin kafaara gudkii dhaarka ayaa bixin oo la iman saddex maalmood baad soomi haddii aadan awoodinna toban miskiin baad qoodin ilaan qoor la xanin hadda ma taaleen toban miskiin baad qoodin oo kafaaratuyamiin wa kafaaratu kafaaratuyamiin nabiga sal alla alay wasalam nacam
gabadha macnaha intasan muhumawey mid baa lagu qabaa laba haween mid wuu dhistay midna muuna dhisanin meherkoodu dhismayn
alxamdulilah su-aasha inta haddaysa waa mafhuum bimacnaa labadan haweenka ah meherkeeda midna waa dhistay midna ma dhisan de haddii uu nool yahayna mid walba waa wixii lagu meheriyey lagu heshiiyey wey ama ha kala bataan ama ha isla ekaadaan ama kan hore ha badato ama kan dambe ha badato waa haddii uu nool yahay xaqa meherka ay leeyihiin waa hadda wixii mid waliba lagu heshiiyey ee laysu afgartay hadduu dhinto geeriyooday